asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu idil ahaantiina kulan wacan ayaan idin leenahay kheyrtaawada naga dhegaysanaysaa waxaad maqlaysaan waa barnaamijka galab barnaamijka galab kasta oo khamiisa baxa ee kulanka dhallinyarta ad halkan ka dhegaysataan kusoo dhawaada barnaamijka kulanka
dhallinyarada inaanuna dhammaanteen sidiyo lahooti dhulka aynu leenahay dhab aynu difaacne dhab aynu difaacne dhalinyara isdaarsada soomaaliya dhammaanteen marka duuli qaatiyo cadowla iska bixiyhadacadeedna jirsaday hudakumaadagaay naqsadoo ka kacdo dhexdamarada ku xirto dhibaatadii xasuusto weyna sugaya dhaqasadoo ka kacado dhexda marada ku xirto dhibaatadii xasuusato ruuxi weyna sugayaan
waa tahay galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay keyrta hawada naga dhegaysanaysaay barnaamijkuna waa barnaamijkii kulanka dhallinyarta ee maalin kasta oo khamiisa galab kasta markii ay saacaddu soo dul istaagto shanta galabnimo halkan aad ka dhagaysataan barnaamijkana galabta waxaa idin tabinaya
anigoo ah faa'iise xasan shariif faa'iise dheeman iyo weliba filsan muuse yuusuf filsan degan dhegeystayaal barnaamijka galabtay inta awada ku jiro sidoo kale dhanka farsamada hagarraaneed waxaa nooga qaabeynaya mahad nuure axmed dhegeystayaal galabta barnaamijka aad buu u xiise badan yahay qodob aad u xiise badan ayaa miiska noo saaran balse dhegeystayaal intaana barnaamijka gudaha u gelin alaaba waxaan ku daafurnaa mid kamid ah kalimaha sugaanta isku soo laabad wanaagsan
waa mahadsan tahay anisoy faa-isoy barnaamijka galabta aad buu u xiiso badan yahay waa barnaamijka kulanka dhalinyarta ee khamiis kasta say dhalinyarta u wada sugayaan bahada oo kale uu soo dhaco dabku kasoo degaa baan ku iri marka barnaamijka galabta waa xiiso badan yahay qodobo muhiimaan soo bandhigi doonaa waa nagala qayb qaadan doontaa fikradihiina iyo weliba waxa inkaga aadan intaanana qodobadaas u gelin bal heesta markaasi ay aniso gac markii horeba afka inoogu tirtay waa heestii daahfurka barnaamijka aan kusoo dhaweyna dhegeystayaasha kadibna waan isku soo noqon doonaa haddii eebaha weyne qadaro galab wanaagsan baa idin leenahay halkaan hayaana galabtay wada joogi doona
jacaylka maxaan baxanaashay maxaan ka ilaashay wayla maxaan balantii adkeeyey jacaylka maxaan baxanaashay maxaan ka ilaashay wayla maxaan balantii adkeeyey markaad iga baday waayo sidaan araga u baaday maxaan baxsaan oo ku raajay maxaan
maxaan basaasay maxaan maxaan baad quudan waayay heesaa ka dhacdaan layidhi ayaadkeeda mar kale gala wanaagsan khiyaartaawada naga dhegeysanaysaay barnaamijkuna waa kulanka dhalinyarta ee khamiis kasta kan horean kugu sheegaba amaasantiin dhegeystayaasha qeybaha ee qadarinta naga mudan oo kulan wanaagsan soo dhawaada soo dhawaada ayaan idin leenahay galabta waa barnaamijkeeni waa barnaamijka kulanka dhalinyarada waa barnaamijka wada sugayseen waa barnaamijka xiisaha lahaa barnaamijkana halkan ayaad nagala socon doontaan oo adinkoo markaas nagala qeyb qaadanaya fariin wicitaan hadba nooca jeceshiin oo idin awoodo markaas ayaad nagala qeyb qaadan kartaan khiyaartaawada naga dhegeysanaysaay qodobka galabta haddaan miiska noo saaran aan idin xasuusiyo amase aan hore aan idinkugu sii sheego waa maxaa keena furiinka inta badan da-yarta hadda waxaa timaada inta badan inay isguursadaan kadibna ay wax yar isqaba ama dhowr bilood furiin dhaco maxaa keenay sababaha furiinka keeni kara maxay tahay maxaase looga hortegi karaa su-aashaas iyo weliba maxaa looga hortegi karaa ayaa miiska inoo saaran waa nagala qeyb qaadan kartaan adigoo markaas nagala qeyb qaadanaya lambarka afar sideed afartan eber afar afartan iyo toddoba ayaad nagala qeyb qaadan kartaan coditaanka tooska waa afar sideed afartan eber afar afartan iyo toddoba ayaad nagala qeyb qaadan kartaan fariintana waxaad kaga qeyb qaadan kartaan faa'iso ayaa markaas idin xasuusin doonta hay faa'iso
waa mahadsan tahay filsanay dhegeystayaasheena qaaliga ah waxay fariin noogu soo diri karaan lambar saddex ah soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal waa saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal haddii aan mar kale ugu celiyo waa saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal
waa mahadsan tahay waxaan filayaa inaad fariimaha iyo cutaankaba inoo kala saari doontaan oo barnaamijka midkaad jeceshihiin oo markaasi waktigu hadduu idiin saamixi waa inaad wicitaan nagala qeyb qaadataan aad nagala qeyb qaadan kartaan fariin oo markaasi aan jecelna inaan idiin akrino inta dhanka iyo fariimihiina dhex galno dhegeystayaashana waxaan kugu akri doonaa haddii eebaha qadaro sidaad markaasi usoo kala horumartaan waa mahadsantiin gala wanaagsan baan idin leenahay khiyaarta wad naga dhegeysanaysaay faa-iso haddii lagu yidhaahdo maxaa keena fariinka maxaase lagaga hortegi karaa fariinka badan maxaa kukusoo dhaca horta fariin haddaa maqasho
walaahi filsanay furiin markaa maqlaba waxaa igu soo dhacda dhaqsiiba qoys dhumay dabcan laba qof oo kala roortay laba qof oo awal jeceyl isku guursata haddana reerkiiba si sahlan u kala burburay
filsanay maanta markii loo fiirsho waxaa la isdhihi karaa dabcan furiinku waa shay aad bulshada ugu dhex batay waayo markii aad ar toban gabdhood markay ku yimaadaan waxaa laga yaabaa toddoba kamid a inay guur soo mareen haddana uu guurkaas soo burburay haddii marka furiinkii uu batay maxaa sababi karaa islada adigu jawaab ma u heli kartaa
dabcan macnaha waxa sababa miya mase waxa looga hortegi karo hortag waaba daawadiisa laakiin waa marka ugu horeysa maxaa sababa
dabcan filsanay guurka maanta jira inuu furiinku bato waxaa sababa dee laba qof oo dhalinyaro ah ayaa isguursata markay isguursanayaan way isku degdegaa waxaa laga yaabaa gabadha iyo wiilku inuu xiriir ka dhexeeyo muddo laba bilood ah laba bil qof hadduu xiriirka dabcan ma garan karta dabeecadiisa waxyaabo qaar ayuu isku qarinayaa dabeecadiisa rasmiga ah wejigiisa dhabta ma garan kartid qof laba laga yaaba laba bilood inay isgaranayaan ama hal bil kadib la isguursado hadda marka waxaa keeni kara labada qof hal qofaa keeni kara miya mise labadooda waa waa sababi karaa labadii way sababi karaan waayo guurkii maba la isfahansana qofkan dabeecadiisa adigu ma fahansanid iyo meesha oo dhibka uu kula damacsanyay ama si uu yahay dabeecad ahaana laga yaaba asoo qofka labada qof iyagoo daacada inay dabeecad ahaan ku kala tagaana laga yaabo waa maasanta faa-iiso kusoo laaban doonaa dhanka wicitaanka ayaan jeclaynaa dhegeystayaasha jaaniska siiyo markaas dhegeystayaasha nagala qeyb qaadanaya walaal soo dhawoow magacaaga halkaad naga soo wacayso
dhammaantiin galab wanaagsan magaciisa waa micraaj joogta xaafada banaadir haye micraaj waad la socotaa barnaamijka
walaashay waan la socdaa runtii galabta waxaa la dhihi karaa waayo qodob aad u muhiim ayaa soo bandhigtaanba En haddii aan halkan qodobka u guda galo en runtii haddii la dhaho furiinka maxaa keenay wallaahi si aada ayuu u badan yahaba sanadkaani sanadihii hore wuuba ka daran yahay ayaa la dhihi karaa
waa tahay oo hadda furiinku aad buu usoo bato waa leedahay
iyada war war shala aroosaa dhaca maantanayn waa la isfura yeelisa wayaabtan
haye waa tahay
marka en qodobka haddaan guda galo en waxaan dhihi lahaa waxaa horto en en waxaa sabababa labada qof in ayakoo si fiican fahminin waxaa laga yaabaa labadan qof inay jacaylkoodu waqti dhow bilowday adigaa saddex bil laba bil in hal bil aaba lagula socdaaba markaasa haddana waxaa dhacaysa haddana labada qof dhalinyaro waaye En marka waxaa dhacaysa inuu halkaasin hadiiba aan aqalka arooskii ka dhaco haddana uu kasoo sooraarka ku gurguro haddana adiga marka maxaad ku sababaynaysaa in furiinkaasi uu keeno
walaashay waxaan horta ku sababaynayaa en marka koowaad horta caqabadaha en waa liska degdegaaba labada qof dabacadooda iska isbaranayo hore la iska aroosaa marka marka labaadna in waxaa aniga sii karaa way way sababaanba en waxaa laga yaabaa labadan qof en ma shaqaystaan ama qofaa shaqeeya qofka kalena en waxa waaye arday wax ayuu bartaa haddana xaggaas jacaylkii waa in jacaylka ayaa soo dambatay guur ayaa lagu degdegaa haddana halkaas ayaa dhibaatada badan ka imaataa marka waxaan dhihi lahaa inantan waxaa sababayba en baritaanka dhawaanta badan en dhankaas iyo waxaa madhacaydaba in hadiiba aan la isfahmin dabacad xumo imaato qofka ayaa dabacadiisa la baranin waxyaabo badan ayaa sababa walaasha idrisan dhammaantii waa insalaamayaa waa mahadsan tahay ee sida quruxda badan ee dhegeystahaasi barnaamijka nagala qayb qaata aad buu mahadsan yahay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan siiyo een, faa-iisooye jaaniskiisa walaal soo dhawow magaca kan naga soo wacayso halo halo soo dhawow walaal magaca halkan naga soo wacayso waan ka xunahay een, dhegeystahaasi wicitaanka qadka telefoonka ayaa ka go-ay waxaan jecelnahay in dhegeystaha xiga ee markaasi wicitaanka nagala qayb qaadanaya aan siino walaal soo dhawow magaca kan naga soo wacayso anaguna galab wanaagsan baanu ku leenahay ay- ayaanay haddad la socoto barnaamijka qodobkana een, aad fahantay maxaa keeni kara furiinka sababi kara sababta keentama waa maxay
markaa mashaalla waa mahadsan tahay walaashee bilban marka way iska hadaayo in fareenka waxa keeno waxa keeno fareenka kalsooni la-aan labada bil labada qof oo lama hanaha soo gaarto waxaa kale oo sababa in hadda waxaa la gaabisanayn guurkii uu batay dayartii waa isku badatay waxaad arkaysa gabar shan iyo toban saddex iyo toban jirta oo dhaysa garoob baa dhahay horta baa aad wax u waji xunoo wax u daran weeyaan gaar soomaaliyeed gabadhaas la eegonaysa garawaanahay wiilasha soomaaliyeedna waxaa leeyahay ayagana furiinka badan inay isku joojiyaan ayaa fiicnaa leeyahay waxa kale oo furiinka keeno
een ayaan qadka telefoonka ayaa ka go-ay oo qadka telefoonka ku jirta een faa-iisooye een barnaamijka qaybihii ugu horreeyeen kusii saqayna dhegeystayaal aada u xiiso badan oo weliba een fikrado aada u kala duwan soo gudbinaya galabta barnaamijka nagala qayb qaadanaya waa soo dhaweyneynaa fikradooda inta ugu badanaa een waxay weliba een eh, saarayaan waxay leeyihiin degdega furiinka degdega ah waxa furiinka degdega waxa keena laleeyahay inaad ku degdegtid inaad guursatid oo adiga qofkii aadan hore aadan u fiirin aad hore ka guursatid marka inta badan weli een, waxa looga hortagi kara ama hayno laakiin waxaan haynaa sidii een, ka sababtay halo walaal soo dhawow
asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhawow magacaagii meeshaad naga soo wacayso
magaalada dhexdeeda haye magacaaga axmed miya axmed soo dhawaada barnaamijka la socotid waad fahashan waad fahantay su-aasha ama een, miiska inoo saaran soo maha haye gudagal
waxa waa dhaqanka ayaalka hadda jiraan leeyahay ayaalka hadda jira dhaqanka
walaal adigoo mahadsan codkaaga sare noogu qaasi anaga dhegeystayaashaba aan ku wada maqalno aan ka xumahay dhegeystahaasi waxaa moodaa inuu qadka telefoonka go-ay dhegeystaha xiga ayaan jaaniska siinaya walaal soo dhawow magaca halka naga soo wacayso xamdi waad la socotaa barnaamijka waad la socotaa barnaamijka haye xamdi maxaa keena furiinka tirada badan
laba qof oo si fiican isku baran iyo guurka oo lagu digdaa kanaan leh
waa tahay maxay sabab sidee isku baran karaan marka
guurka ku digdayaan markaas qofka labada qof way fahmi waayan
waa gartee
markaasay fahmi waayan halkaas uqalas uga dhacay haye maxaa looga hortagi karaa marka
waa lagu hortay kara
waan ka xumahay dhegeystahaasina qadka telefoonka ayaa ka go-ay anisoo galabta markii la yidhaha maxaa looga hortegi karaa inaan furiinka wax looga hortegi kara la oqoon dadka eh, dhegeystayaal inta badan way noo harsan yihiin oo m- weli lama soo koobi kara dhegeystayaasha laakiin inta badan waxaa umaleysaa in eh, qeybta marka la yidhaha maxaa looga hortegi karaa wax looga hortegi karaba ay yar yihiin sida dhegeystayaasha qaar marka dhegeystayaal badan waa sugi doonaa fikradahooda oo ay nagala qayb qaadan doona barnaamijka iyo weliba waxay markaasi kusoo gabagabeyn een waa mahadsan yihiin dhegeystayaasha nagala qayb qaadanaya barnaamijka kuwa een fariimaha u aqri doonaa een anisoy een aan iraada galabtay een a- taaisoy intaana fariimaha aanan ugu celin dhegeystayaasha waxaan u baaqayaa dhegeystaha xiga walaal soo dhawow een dhegeystaha saqadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystayaasha xiga ee jaaniskooda ayaan sii doonaa waxaad naga soo wici kartaan fura sideed afartan eber afar afartan iyo toddoba ayaad naga soo wici kartaan dhanka fariimahana een waan kugu celin doonaa haddii markaasi jaaniska inoo saamaxo walaal soo dhawow walaal soo dhawow magaca naga soo wacaysa calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal haddii aadna maqasho soo dhawow barnaamijka dad la socotay waxaan wada dhegeystaas inaan ismaqli la nahay taa-isooyo wicitaanka iyo fariimaha waa isku dhex wadi doonaa bal lambarka fariimaha
waa tahay waa mahadsan tahay filsaney dhegeystayaasheena waxay fariimo noogu soo diri karaan lambar saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal waa saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal dhegeystayaal galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay khamiis wanaagsan filsaney dhegeystayaasha galabta waxaadba moodaaba mhm. in een, caqabada u- ugu badan ee furiinka degdega keenta ama furiinka keentaba ay tahay een, guurka degdega dabcan sidaan een, hore u dhawaajinaba marka een, waxaan dhihi lahaa dhalinyartana een, galabtay bal guurka yaan ugu degdegino hale een, bal ayaan xiriirka hala dheereeyo hal iyo laba iyo saddex iyo bal hala gaarsiisano
haddii taa-isooyo saddex sano waxaa laleeyahay haddii xiriir ku bato oo waqti dheer gaaro waa laisku caajisayaa maxaa la sameynaya marka maya een, dabcan filsanay een, adi- aniga een, dabcan waxaan ku sameeyey raad-raac een, laba qof oo in badan xiriir soo waday iyo laba qof oo in yar xiriir soo waday een, ani ahaantayda faaiisa ayaa soo sameeyey dabcan raad-raacaas waxaan soo ogaaday laba qof oo laba sano xiriir ka soo dhexeeyey iyo laba qof oo laba bilood xiriir ka dhexeeyey een, run-aantii labada qof oo labada sano xiriirku ka dhexeeya maanta way wada noolyaan farxad ay ku wada noolyaan laakiin labadii labada bilood xiriirku ka dhexeeyey maalinna way isxagxagtaan oo way isdilaan maalinna way dabcan way isku soo laabtaan oo waxa- waa laisku soo keeno waa la- bal jooga reerka ayaan jooga marka een, dhibaatadaas ugu badan waxaa keeni karta isfahanlaanta laakiin labadan qof way isfahansan yihaan ayaa la isdhihi karaa isfahankama waxaa keeni kara baa leedahay taa-isooy in waqti dheer uun la wada socdo mase isfahanka waxaa keeni kara kalsooni dabcan een, filson kalsooni way jirtaa iyadoo kalsoonida meesheeda taalo oo aysan meesha ka marnayn haddana een, labada qof waxaa een, maahan xiriirka toban sano anu kumani laakiinse waa in labada qof horta uun hal sano hala gaarsiyo waayo si een, qofkan okay mataqaanaa- taa-isoo oo mahadsan tahay een, haddii aan kusoo laabno dhanka eh, eh, kalsoonida kalsoonida maxaa kii ka timaada horta dabcan kalsooni kalsooni een filsane waxaa la dhihi karaa oo dabcan waa qofaad jeceshahay een, kalsoonida jacayl dabadiisa ka timaada qofaadan jecleen maba ku kalsoonaa kartid ma
galabta faaisaaalada karsooni jacayl doonisa timaadaa oo mahadsan tahay waa usoo noqon doonaa dhegeystayaasha kale na waa sii doonaa jaaniskoodalaal soo dhawow magaca halkaad naga soo wacayso calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhawow waan ku maqalnaa magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso halo halo waa tahay dhegeystahaas codka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystaha xigaha ayaan hasiinaya walaal soo dhawow calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhawow magaca halkaad naga soo wacayso haye igraan barnaamijka biyo guduud galabta sidee lagaga dhegeysanaya haye waa mahadsan tahay walaal haddii aad la socoto barnaamijka gudagal ee su-aasha galabta miiska inoo saaran haddii aad fahamtay bal ka qayb qaado oo weliba wixii kaaga gudboonay fikradooda Mhm. waa ka xunnahay dhegeystahaasina qadka telefoonka ayaa ka go-ay qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan kusii saqaynaa dhanka kaalmaha sugaanta oon isla aadi doonaa haddii eebaha weyne qadaro fariimahana waan isla aadi doonaa ee dhanka wicitaanka halo walaal calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhawow magacaaad naga soo cayso xamdi haye soo dhawow waxaa looga hortegi karaa guurka oo lagu degdego n waa mahadsan tahay walaal codkaaga waxaan jeclaan inaa kor noogu qaada si dhegeystayaasha ku dhegeysanaya iyo annagu waan ku wada maqalnay mhm waa mahadsan tahay dhegeystayaas waxay leedahay waxa looga hortegi karaa in waktiga la dheereysto oo markii hore la iska dheereeya looga hortegi karaa waktigii wuu dhamaaday horta wakti amaha la dheereeya amaha la gaabiyo waktigii wuu soo gudbay iminka waxay taagan yihiinba marka maxaa sidee looga badbaadi karaa in furiinku aada u tira bato maxaa lagu keeni karaa kolley waxa n sababay haddii la yidhi waxaa sababay waktiga markaasi waktiga oo lagu degdego maxaa looga hortegi karaa baa laleeyahy waa mahadsan tahay faa-iistooy bal dhanka fariimaha
waa tahay filsanay waad mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha quruxda badan ee barnaamijka ka qayb qaadanaya in dhegeystaha koowaad farintay soo gacantayda kusoo dhacday wuxuu leeyahay assalaamu calaykum asxaabta aan jeclahay waa xidigta nolosha caayshacuud ku sugan xaafadda fiyooro jacayl waan idin salaame ayay leedahay gabadhaasi boqorada sanadka filsan degan iyo boqorada kaftanka faisa dheeman waxaan idin leeyahay dabcan waxaan waxay leedahay gabadhaasi waxaa keena ay leedahay dhalinta hadda joogta oo dabcan oo ka fekerin ayay leedahay guurka waayo waxa ay isugu isku guursadaan waan ku arkayaa dabcan waan ku arkay waan ku cashaqay aan u fahmay filsanay waxaa la isdhihi karaa cashacuud galabtay wax lama harin dabcan waa n waan ku arkay waan ku caashaqay ugu dambeynna waan ku furay waxaa looga hortegi karaa ayay leedahay in si deg deg aan la isku guursanin by by waad mahadsan tahay caashacuudey dabcan filsanay gabadhaasi waxay leedahay dabcan in dhalintu maanta joogtaaba waxayba isku guursadaan waan ku arkay waan ku caashaqay kadibna waa ku furay
war dhamaada waa mar haddii la yidhi waa ku arkay waa ku caashaqay kadibna waa ku furay waxay u baahan tahay in laga fiirsado ayaan qabaa waa mahadsantiin dhegeystayaasha firadooda ayaan aruurin doonaa haddii laga qadaro bal waxyaabaha sababaha in iyo weliba waxyaabaha keeni kara in laga hortago waa mahadsan yihiin dhegeystayaasha bal halka kaalmaha sugaanta iyo farsamo yaqaanka ayaan u laaban doonaa heesta waxaan soo qaban doonaa uu ku looqeeyo shay mirada car oo la yidhaahdo bishaaradii naftayda heestaas ayaan idin soo qaban doonaa isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leenahay
barwaaqo biyuhuna qulqulayaan balliyaduna buuxaan soo booqday awga sidaan ahay bukaan socod markii baan talay jirin ilanayna aan kaa lay baxnaanin kari waa bini aadam baan tahay bashar kula midaan ahay abini aadam baan tahay bashar kula midaan ahay nafku baahan baane barbarkaaga ila qaabo bini aadam baa tahay bashar kula midaanahay way bini aadam baa tahay bashar kula midaanahay ku baahbaanee barbarkaaga ilaaqaabo bishaaradii nasiiday ballaana dhaxdii u galay weligay ma beenay ma labaha fadlay ruux belbelkaniyo naartani bixisadan ku haysiyo waa maxay badweyntani iyo baaxadoodu ku boqraya habaayicin haiska dhigin biraan jabin uraan la mari karin dhanna ha iska dhaadhicin sankan jeclaayay badiyoobay awga isbadbaadi maantaas isbaali sidata ini aadam baan tahay bini aadan baa tahay bashar kula miidaanahay nafkuu baahan baanahay barbarkaaga ilaa qabo waa mahadsan tihiin dhegeystayaasha qaybaha iyo qadarinta inaga mudan ee barnaamijka nagala qayb qaadanaya hawicitaanka iyo weliba fariimaha dabcan dhanka iyo heesaha basdhayn filsanaysa dhegeysataa marka galabta waxbaa ka dhacay heestaa ma heestaa waaga beriga ciyaalka ah xataa aa dhegeysan jiray cunug yar aga markaa heestaa arki jiray n waxaan jeclahay fariimaha inaan ku hormaro n dhegeysta xule magacaygu waa maandeeq oo ku sugan xaafadda bakiin waan idin salaamay walaalahayga qaaliga ah tahayse dheeman iyo filsan degan iyo mahad nuure haddii aan u guda galo bay leedahay qodobka dooda waxaa ila ii- een, ila tahay bay leedahay waxaa keeni kara kalsooni la-aanta labada ruux dhexdooda ah iyo guur deg dega ah waxaana looga hortegi karaa bay leedahay guurka een, furiinka deg dega ah in laga fogaado n- ballamaha beenta ah iyo l- in laga digtoonaado bay leedahay in laiska dhaafo een, ballamaha beenta waa mahadsantahay dhegeystahaasi een sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaatay galab wanaagsan ayaan leenahay dhegeystayaal waxay leeyihiin inta aan la kala dhiman ama aan la kala dhicin isku waara sanado kulley garaar ba tirnaa dhegeystayaal waa mahadsantaa aan leenahay een kulley garaarkaas wuxuu u tirnaana weli maana fahmin dhegeystayaal wuxuu leeyahay assalaamu calaykum bahal nardhiha cadaadane magacaygu waa xabso joogta haraaley furitaanka waxaa keeni kara bay leedahay guurka degdega ah waxaana looga hortegi karaa bay leedahay in la in lamaanayaashu isku kalsoonaadaan iyo in waxay leedahay guurka ama xiriirka la sameeyo yacnii sooshyaalka laga sameeyo leedahay ayaa keeni kara in deg si deg deg ah la isku furo ha horta su-aasha social media igula soo dhacday dhegeystahaasi anisoy faa-iso ay raahdee cafwan faa-iso weligaa inta social media qofka la saaxiibtay jacayl ma idin dhex maray
filsane waxbaa ka dhacan isdhii karaa anigu maba aamini karo qof facebook ah laga bartay ay xiriir jacayl a taas isma dhigi karo way dhici kartaa waayo qof aadaba ujeedin aada arag maqal qof aad hadduu ka waran oo maxaa lahayay uba waa qof kale iyo bini aadan ba isaga dhanuusaayanba ka waran dhibkeeda laga maya faa-iso ma ahan qofku telefoon kale inuu kaasoo wacayo muuqaala ku arkaysaa video ku arkaysaa sawiradiisa arkaysaa ee waqti kasta waa arkaysaabo sawir kaga sokooba video life ku arkaysaabo marka qofkan wax wax badanaa socoteen oo facebookaasa xiriir ka lahayden ka lahayden ka lahayden marka dambe jacayl ma jirin ya
maya filsane halkaas kuma jira anigu dadka waxaa kamid taha ay la yidhahdo annaga waxba ma aamino ilaa ay dad wax ku arkaan ha maxaa maba la isdhigi karo qofka maya ani faa-iisira dhidhid kaga soo dhiga waay ilaa kugu soo darsada waay facebook balooga kuu qabaan le marka isla dee bala ugu qaban ani xataa marka garaa isku soo yeela xataa marka video soo gala mogtahay hadarta adduunka hormara ma ogdo walaala bay qiyaama marka hadeera ilada ku qiyaama qadka kusoo gela war allah allah waa niga xisoo waa mahadsan tahay waan kaaga mahad celinayaa qaybaha kale barnaamijka wicitaanka ayaan siinaya hayo wicitaanka faiso waa tahay filsane waa mahadsan tahay dhegeystayaal dhowra ayaa qadka teleefonka kasoo dhex muuqanaya kuwo kale fariimo ayay soo diranayaan dhegeystayaasha galabtay ma- waxaad moodaaba inay barnaamijka iska soo daba dhacayaan dee ra'yo ra'yigooda balse filsane dhegeystayaasha qadka teleefonka dhex muuqanaya intaana aadin waxaan jeclaan lahaa dhegeysta hal dhegeysto oo fariin soo diranaya inaad ka hormariso
waa tahay dhegeystahan fariinta soo dira wuxuu leeyahay magacaygu waa shugri oo joogta xaafadda karaamo bay leedahay furiinka badan waxaa keena bay leedahay labada qof oo jacaylka ayaga shalahay isku qabeen maanta isku qanci waayey waxaa iskugu qanci waayey bay leedahay way isbarteen markii ay- ay isguursanayeen waxaa lahay leedahay wiil oo saa u dhaldhalaala ee gabadh dhaldhala- dhaldhalaalaysa een baa shala isguursada kadibna xaalku waa isbedela bay leedahay oo intaas ku sheekaysa aniga oo horta haddaan fariintaa sii faahfaahiyo haddii aad fiirisid waa sax oo waxaa arkaysaa gabdho een, ayagoo shalay sida isku qurxinayeen iyo siday ahaayeen markay maanta guursadeen oo laba caruur ama hal caruur u dha- ay u dhalatay oo iyada dhan iska dhigaysa wax sagaashan iyo sagaalkii soo jiray hadalka markaa maqla waxaa igu soo dhacda mahmaha maqli jire wiilashana sidoo kale waa laga rabaa inaad shala qofka sidaa ku barato uu ahaado ama kasii qurux badnaado qof farxad leh qof haddii ilaah kugu roon yahay jacaylkii shalay aad ku barateen maanta sii wadi kara inuu noqdo gabdhaha iyo wiilasha mid gooniya ma ahan qof kastaa waa inuu ka taxadiraa jacaylkiisa ama qofkiisa lamaantiisa ama lamaanihiisa inuu shalay siduu u jeclaa si kasii wanaagsan usijeclaa usii jeclaado oo jacayl u muujiyo jacaylku iskama imaado kalsooniduna iskama imaato waa labada qof waxaa iska kasbadaan haddii aad sugatay tirada qof hebel waa inuu inuu kalsooni iga kasbadaa adiga maxaa lagaa sugaya adiga maxaa lagaa sugaya waa inaad ka keensan kartaa qofkan asaguna sidoo kale uu isgartaa oo kaa keensan karaa marka jacaylku sidaas u waari doonaa haddii een, sida ay sheegto shukri ee la yidhaahdo markii xaafadda la tago hal ilma dhal la dhalo la yidhahdo aniga waa ii dhamaatay bisle waaye alaasa ku ega waa tahay waa mahadsantaha filsanay dhegeystaha qadka teleefonka ka dhex muuqanaya ayaan u yara baaqaya halo asalaamu calaykum dhegeyste halo asalaamu calaykum dabcan dhegeystahaasna qadka teleefonka ayaa ka go-ay soo nabad noqo ayaan leeyahay filsanay galabta waad dhaarsan tahay galabta waxaa la isdhigi karaa qodob xasaasiya ayaa miiska saaran bal dhegeystayaasha ayaa dib ugu laabanaya dhegeystaha qadka ka dhex muuqanaya ayaan soo dhaweynayaa halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة soo dhow walaalo magacaagii halkaad naga soo wacayso
taabare waa joogta magaalada cadaada waa tahay waa ma socota barnaamijka
si fiican waa tahay balsodhow galabta qodobka miiska noo saaran een, waxa uu ku saabsan yahay maxaa keena guurka een, dabcafuriinka degdega balsodhow maxaad ka leedahay ee walaasheeday aniga ee furniinka lama ku soo weyna
waa tahay ee furniinka waxaa keena ee faraha badan ee maqsayl iyo kalsooni la-aan waa tahay
ee maqsayl iyo kalsooni la-aana keenta ayaan leeyahay maqsaylka marka aniga
waa tahay kalsooni la-aan baa keentaad leedahay Mhm.
waa tahay aad baad umahadsan tahay walaashay waan kaaga mahad celinaya sida quruxda badan ee barnaamijka aad kaga qayb qaadatay silsilay dhegeystaha xiga ayaan u yaro baaqi doonaa Een, halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بنبجي وما كنت عزيز ولا شيء طيب سلاما وعين الله الصلاة waa tahay een, soo dhow walaashay waad la socotaa barnaamijka
والله بعد ترى ما هسه حكينا اللي هي فرين كان بدك كعا خمسوني معان يو مرسيسي ومن تبط يكون كيف وقت كده يقول أبدا فيها ممكن تاخذوهم كل واحد مركا يعني دنك عن كذا رجل في شيء مركا وينك هاش لا يروحوا يسترجع يقول أبدا عن تبغن markii reerkii la soo gowdicunid ama inqodunid dhalay ama laba dhasho ayay waxay qaashid bilaabay sharakaashin yihiin wiilkaa soo keeni karaa oo wiilkii baa laisku dagaalaya wiilkii gabadhii wuxuun dankaa madax uu ula dhaqmayaa waxa kale oo keeni karo waa kuxaseeyaqay waa kuxasaqay diyaankaa dhexar adowtiina waa ku nacay oo qorayaa
Wa- waa tahay aad baad umahadsan tahay walaashay sida quruxda badan ee barnaamijka aad kaga qayb qaatana waan kaaga mahadnaqaya dabcan hadalladaada een, waxaa laga yaabaa inay yahaanba arrin dhamoo taagan inay ka hadlayaanba oo ay ku aadan yahaanba Een, dhegeystahan ayaan soo dhaweynaya alo asalaamu calaykum
Ayda, soo dhow walaalo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
waa noora jirta caawna.
waata waad la socotaa barnaamijka
Haawa.
waa tahay soo dhow walaalo een, wa- Wala wala waxa kana uu leer kalsoon daro wala la loo qabta xigaa kan taas le wala.
waa tahay kalsooni darrada keentaa la isdhihi karaa Ah, kan sala daray wala la gool kan muddo baa kana le.
waa tahay Waxa laga tagay aan dhalinyarada la wacyi la wacyi geliyo dadka dabada wuxuu ku yaala lama arkay aan bis laba qaro.
haye
Ee la wacyi saxan la wacyi geliyo la waqti karaa sidii wax la wacyi geliyo la fariiq baro yaraa.
waata een, marka wacyigelin een, markii een, ma- dabcan sidee loo isticmaali lahaa wacyigelintaas nooceeda
Ya, wacyigelin nooceeda marka aad dhalinyarta la wacyigelina
aad waa tahay dabcan aad baad umahadsantaha waan kaaga mahadnaqay sida quruxda badan ee barnaamijka kaga qayb qaadatay een, wiilkaasi wuxuu leeyahay filsanay een, dabcan dhalinyartii ha la wacyigeliyo dabcan dhalinyarada waxaan umalaynayaa een, dabcan wacyigelintii inkastuusan ka hadlin balse een, dhegeystaha xiga ayaan kusii soconayaa halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام سوري كان عن طلعت في قدك كوكواي وانا مطلعتي ان عندنا هذا الكيس في وقته وحالي لا اطلع الله هستي كان قدها ان ورش اسبون فوق كركر ولا صوت وحالي لما كنتماني لما تبقى كنا فاعد وصير بدين جبر waa tahay
ان خكي ان نحكي قبل الصوت يا ربي ان اسمع تقانا تقوى تخدم على البيتين اما كان انا حاسعيد كان اي كرايه gabadhi lala karaya ifaranaya wiilkii wala dagaalantaa ama aniga kaliya igu eko ayay leedahay marka saas dareenku wuu ku dhici karaa wax kale wax kale oo jiro ee wiilkii iyo gabadheeda waxay waxay rido yar bay isdaranayaan in guurkiina qarsoodi baa laga dhigayaa taasna way jiri kartaa guurkiina wuu keeni karaa furinka waa keeni karaa n waxaan guurka qarsoodida waalidiinta laga qarsado oon oon gabadha intii banaanka lagu umureeyo oo kale oo la yidhahdana aniga waxay mana ku arag maqale gees iga dhaa waa ta marka sidee looga hortegi karaa ayaa isleeda iqraay
waalashe waa tahay een, iqra marka sidee looga hortegi karaa ayaa isleeda arrintaa
oo waxaa looga hortegi karaa inay wiilasha iyo gabdho isku qabsanaadaan kalsooni badan muujiyaan waxaa kaloo looga hortegi karaa inaa wacyigelin badan la sameeyo xiriirka qoyska dhan la dhiso inaa micnaha dhalinyaro maadaama ay dawada yar yihiin jircaankiisa micnaha iyo qiimaha uu ku fadhiyo inuu qoysku dhigmo oo meel wada joogo oo farxad iyo damashaad uu ku wada noolaado ina dhalinyarada soomaaliyeed saas loo iftiimiyana waa loogu hortegi karaa waxaa kaloo loogu hortegi karaa inaa la dareensiiyo dayaca ubadka markii labadan qof ay kala tagaan soo gaarayo ayagana ay dhibaato kala ku tahay sababto ah hooyadii marku aabadu furo nin kaleba iska guursanaysaa caruurtiina waa la iska dhaafayaa marka aabada uu gabadha furana wuu naag kaleba iska raadsanaya caruurtaas danka ma lahan inkastoo la kala fiican yahay oo caruurta loo karagan yahay waxaa dhihi lahaa runta badan hala joojiyo inuu qof dhigmo inuu qof dhismo oo wax wanaagsan caruurteena ayaa noo fiicnaanayso inuu dhimo wax fiican maahan waxaaleeyahay dayacadarada sababadan ay qoyska ku jirto waxaa la iska dhaafo waxaa nahay dhalinyarada soomaaliyeed xiriirkan ha la badiyo oo sanadyaha laga dhigo laakiin dalinyar baa la isu shaqaysanaya wax waa shaqwaabo buu qoyskii waxaa yidhi wax sabeed kugu soo galo sabeeda kaala baxaan kaan iska dhaafaan leeyahay sabeedkaan iyo gurkooda degdega guri degdeg ma ahay saas oo kanaysaa kaaga baxayso gabadhi inaad dhaqasada usoo guursataa ilaa damaashaad laga habeyna ma laga soo guursan taasna waxaa leeyahay lagu dhiirigeliyo hala tuso micnaheeda qaalihu ku fadhiyo reerka in la dhismo dhamaanteed sida markastaba shacabka iyo bulshada iyo caabo ugu taageerteeda inaad kasoo kordhisin waxyaabo dareenkooda dhiirigelinaya adiga kulsan adiga iyo kulsan iyo mahada ninaada gabadaasa baan leeyahay baadankaydiyo calaadiya daasinimidayda dhegeystayaashan galab lamid ah ayaan ku leenahay raa-i waan kaaga mahadnaqayaa sida quruxda badan ee barnaamijka ee aad kaga qayb qaadatay filsarey gabadhaas gabadhaas waxay leedahay galabta waxaa laga hortegi karaa bay leedahay in eh, furiinka degdega ah la iska daayo een aan idhaahdee waa guurka degdega ah waa in la iska dhaafo bay leedahay een weli ma hayno xaqiiqo saxa oo dha- qof dhahay intaasoo sano waa in la gaarsiiyaa weli maan arkin laakiinse een, dabcan dhegeystayaasha inta badan waxay ku andacoonayaan dee hala dheere guurkii een, sanadaha la gaarsiiyo Hala marka gaarsiiyo.
inkastoo sa- ee, sanad go-aan qof sheega uusa jirin hadda ee, haddana waxay leeyahan hala dheereeyo ee, ee, Een, dabcan, een, oo maxaa ki- marka maxaa sababta loogu horgeystay karo weli alhaanka een lama sheegin Waa qof dhifa qofka sheegay yaa as- een, aha, asxaab yaraa sheegtay waa mahadsan yihiin dhammaantood waxaa leenahay een, galab wanaagsan oo barnaamijka kulanka dhalinyarta ee qaybihii ugu dambeeyna waan kusii saqaynaa dhegeystayaasha wicitaanka jaaniska ayaana usii sii doonaa qaybaha kale ee nana kusii socon doonaa dhegeystayaal soo dhaweynaya walaal soo dhawo magacka naga soo hayso
halo salaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
walaashey waa waa sawirka maanta waxay sodocdeen magacaaga walaal
dalda
ardamia
dalda waay dalda haye soo dhawo walaal haddaad la socoto barnaamijka ood su-aasha fahamtay gudagal oo ka qayb qaado
su-aasha walaashey baa dulad dalo su-aasha waxaan marayaa marinka qudarta lagu hortegi karaa
galabta ha su-aasha waxa weeyaan een, maxaa keena furiinka tirada badan maxaase laga hortegi karaa
walaashey marinka qudarta waxaa keeni kara dadka wiilka iyo gabadha qaan keenin oo oon oon mas-uuliya qaadi karin oo isguursaday wiilkiiyo gabadhii oo weli oo yaryar oo isguursaday aa Mhm.
oo macnaha ayaga dhalinyarada waxaa arkaysaa goobtan isla jira ama isla jira ama laba isla jira iyo wiil ku fila oo isboortooyay iyadoo degdeg loo kala tago alxadan wallaahi kuwalka khasaarada khasaarada wuxuu u badan yahay waa dhalinyarada weliba si yar yar waxaana usii badaa iyagu waa oo iyagii wax garanay isboorsadeen Mhm.
marka masuuliyaed ma qaadi karaan makaanaha waa in laga wacdigeliyada ku fiicnaanaya marka sidee wacyigelin maxaa la siinayaa marka maadaama ay labadoodu yaryar yihiin sidee wacyigelin adigu maxaa ku wacyigelinaysaa
yaa walaashay maxaad ku wacyigelinaysaa adiga
anigu waxaan ku wacdigelin lahaa cayaanaha loo sheegay cayaan cayaan jiraan dhihi lahaa waktigiina waktigiina Iyo- Ah, ah. waa tahay dhegeystayaal xule waqtigiina gaaraha degdeginina waa mahadsan yahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaatay qaybihii ee ugu dambeeyay barnaamijka ayaan kusii saqaynaa dhegeystayaasha intaan ka gaarin ayaan jaaniska sii doonaa dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan u baaqo wicitaanka nagala qayb qaadanaya een walaal soo dhawow magaca yeelka naga soo hayso
aniga aniga ayaa sheegaya inta lagu sii kordhinaya xariirku si uu mid wanaagsan u noqdo ilaa muddo shan ama afar sano lix sano meelahaas inaan loo soo kordhiyaa ayaan jeclahay inaan barashada dadka qofu sanad ama bilo kuma biri kartid dabaacadiisa qofka noocyo badan wuu iska dhigi karaa maadaama aad qofka la dhaban ama aadan la jooganaa dabaacadiisa aan isaal aad u bari karin marka waxaan dhihi lahay toddoba sanad lix sano laan shan sano ah xiriirka hala gaarsiiyo oo hala badiyo bilo iyo facebook yaxas xiriir ma noqdo waxnida hala badsho waxaan xiriirka la badinayo marka dadkana aad bay isku baranayaan hadday xun in kala tagaan deesan yihiinna way isku soo laabanayaano xiriirka si fiican soo sijiraya waa mahadsantaa walaal Eh, magacaaga adoo raalli
ayaan xigta taxad ayaan dhowr kaalin ayaa waa ayaa waa maasan tahay ayaa waxaa laleeyahay waqtiga haddii la dheeray lix sano ilaa waqti aad u fog waayo haddii laga dhiga oo la isku caajisaya kadib waxaa laleeyahay n n jacaylkiiba nooc kale isku bedelayaayo waxaa laleeyahay isbedel inta dhacaba jaanti la sameeyo qof kale haddana xarir lala sii sameeyo waqtigu isbedelayaa laleeyahay marka qofkii xarirtiisa toddoba sano ama lix sano la soo wadi lalama sii wadi karo oo la isku caajisaya
xariirka badan sameeya isku xaajiso oo oo daacad isku haadmesahay hadday ayagoo macnaha fila yara joogan hadday isguursa lahaayeen marka isguursahasada iskugu xaajisi lahaana marka ayaanay ayaanay markii laga soo tago ayaan markii laga soo tago ee lixda sano iyo shanta sano iyo waxaas markii laga soo tago waxaa laleeyahay yaryaraanta waaba keenaysa dhibka dhanba waa yaryaraanta waxaa leeyahay shan iyo toban sano afar iyo toban sano iyagoo jira isguursanayaan kadibna waa isfurayaan
albaabka kadaas gabdho badan waxaa karta waa aad ay bay u xun tahay gabdho lix iyo toban shan iyo toban saddex toban sano jirka dhaysa jawaa baan ahay cunugaas taa gabdhaha yara way
Mhm. waa mahadsan tahay ayaan sida quruxda badan
waa yaryahay lama dhanka mana korsa karaan marka waxaa laa gabdhaha soomaaliyeed ay maxay iska dhaafeen dhulkay ku dhigayaan weyadii maamo aan xel qabo karta ma ahan ilaahay raasa salo haye haye haye gabdhihi haddii aad markaas ah, ayaan haddii gabdhihi la talisoo tira kabkii waa yar yihiin ilmana ma kori karaan mana uu- xilliga ilmo dhalaana lama gaarin wiilasha maxaa kula talinaysaa
wiisha xale gabdhaha soomaali xadaanimine adinkuna wax ku fano gabdhaha yaraanta aana ku bacsamina maadaama ay weliyihiin aqal kulama aysan lahayn ayagay leedaha wax kasta marka weliga usoo joojo ayaguna intooda ka rabaa inuu bastaalka habeenadaa way ka rabaan manaana wiilashan ayaga idinkuba way qoys meel aad ka dhigtiin meel aad ka martiin mataqaanin maanta wax kala fiilaya ma jiraan dadka xalee gabdhaha baahiya idihiina adinkuna waxaan daraha ku dhicinin oo yaraantiina iska baabiinina waxbarta marka aad iska bargaartiin kabacdiina bulshada marka soo banaantiin
marka waxaa leedahay waxbarta aan barwaaqo gaarne waa mahadsan tahay dhegeystayaal sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaata ayaan galab wanaagsan baan ku leenahay waa tahay dhegeystahaasi waa mahadsan yahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaatay qaybihii ugu dambeeyey ayaan kusii saqaynaa een faa-iistooyi dhegeystaha ugu dambeeya ee wicitaanka een ayaan jaaniska siinaynaa ee nagala qayb qaadanaya een barnaamijka dhegeystahaasi ayaan wicitaanka siinaynaa ee wicitaanka soo dhaweynaynaa walaal soo dhawow magac yalkaad naga soo wacayso waan ka xunahay dhegeystaha shaqadka telefoonka ayaa ka go-ay waxaan leenahay soo nabad noqo si aad kaga qayb qaadatid een, barnaamijka qaybihii ugu dambeeyay ayaan kusii shaqeynaa waxaan filaynaa waqtigu uusa u saamixi karin dhegeysta fariin soo diray ayaan jaaniska ugu dambeysiinaynaa waxa fariinka degdega ah keena waxaa keena bay leedahay fariinka een, guurka ee halista ee waa ka xumahay dhegeysta axmed inaan fariinta isku soo dardartay een, intaas ayaan jecelnahay barnaamijkii galab wan- een, barnaamijka galab kasta oo khamiista halkan ka baxa ee kulanka dhalinyarta inaan intaas kusoo gabagabaynay barnaamijkan halkan waxaa idinkaga tabinayay si talantaali ah anigoo ah faa'iise xasan shariif faa'iise dheeman iyo weliba filson muuse yuusuf filson degan dhanka farsamada hagarlaaneed waxaa gacan weyn naga siinayay mahad nuure axmed intaa barnaamijkan barnaamijka xiga ku kulmi doono dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaas waa mahadsantaha intaan naaniso ee faa-iso aanan ka gudbin dhegeystayaasha waxaanu kaga tegaynaa heesta la yidhaahdo gubaad aragtan ay qaado Mm. xanta xaasidkaaga maxaa kusii dar
beryaha dhib fanaanad lagaa dhigo.
fiicni fanaaniintaas kuma fiicnin horta laakiin maaragtay xoogaa halkaasaa laga soo koobiyey adiga marka waa- dada waa waa lagu kala fiicay moogtahay dada loogu talagalay inay inay fanaan noqdaan marka aniga ayaana ku xadgudbin fanaaniinta iyo heesahooda ha marka waxaan leenahay heestaas aa idinkaga tegaynaa dhammaantiinna ee, waa idin jecelnahay galabtan galab lamida intaan ku kulmayna barnaamijka kulanka dhalinyarada xige barnaamijkani waxaan idinkaga tegaynaa heestan waxaad maqlaysaan
daba wareega xaalado igu soo abuura rixanta waa ii xasuusa rixasida ina xumeeya xasarad ila daba wareega xaalado igu soo abuura xerkiyada kankenasiga dembiga qaybiga xabaarta xabal baa ino dambayso xilbaad xilbaad iga tuuraysaane xerkiyada kankenasiga dembiga qaybiga xabaarta xabal baa ino dambayso xilbaad xilbaa iga furanaysaane cishada waan xurmaynayaa jaga waan xidhanayaa afkan